waxaan dhegaysanayay xoogaa kenya oo maalin dhoweed maaragtay marna xoogaa jiri waa faragelinaynaa haddana xoogaa war ka bedelan yidhaahdeen arrintaasna runtii aad iyo aad baan marka haddii faragelin la-aantana waa ku soo dhawaynaynaa laakiin waxaan rabnaa arrintaas inay kamilaan oo ay maaragtay yacni si wanaagsan dadka muslimiinta oo soomaalida inay ula dhaqmaan oo aad iyo aadna ay u tixgeliyaan ummadda doorashadeeda aysan xadgudubkana iska ilaaliyaan sababta waxa weeyaan waxa harayaa waxa weeyaan waa taariikhdan waay taariikhda markaa inaysan u gelinin in ay dadkaas muslimiinta ah oo deriskana la'ah inay awal hore ayaantii hore nagu khaldameen waxa weeyaan waa dagaalkii ay ka qayb galeen inay haddana ay maaragtay si si wanaagsan oo mucaamalo wanaagsan inay nagula mucaamiloodaan waa kula talinaynaa waana jecelna waayo diris wanaagay keenaysaa hadhowna maarata taariikhda waa lagu dhisaaya laakiin hadday colaad iyo nagu sajilaan oo maaragtay maalin walba dagaal nala noola soo galaan qoladii nagu soo duusho taariikh waxay ku dhismaysaa taariikh dhismaysay noqonaysaa oo colaadeed oo ayaga ay sameeyeenay noqonaysa dagaalka horta sideedaba danaa loo galaa waxa weeye markii wax kale la waayaa dagaalka la gala oo war kale uu socon waayo dagaalku marka waxa loola jeedo markay dhammaadona u dhammaadaa waxa loola jeedaana waxa weeyaan waddanka iyaga in cadowga ka saaranno dawlad aan loo wada dhaxaysano aan dhisanno markaas insha allahu dagaalku waa dhammaanaya cadowguna faragelinta uu naga daayo inagu taargidaan leenahay waxa weeya meel mucayana oo la yaqaano oo ciidan joogo cadow ah aan wax ku ridnaa laakiin ayagu waxay ku ridaan shacabka ujeeddadooduna waxa weeyaan in shacabku annaga nagu soo jeesto uu yidhaahda naga daaya xabadda nimankaa aa ku ridaysaan ayaguna markaas sidii ay rabeen ay noqdaanoo ayaguna nabad ku helaan mabda ay rabeen ay ilaaliyaan u joogo intaas waaye marka shacabka waxaan u leenahay adkaysta waa intaas waaye darteedba waaye yaan la idinku khatarin waxa weeyaan maaragtay baalkii laydinku calool jilicsanin waxa weeyaan xabadaa idinku ridayna madaafiicaan idinku ridaynaa